tahay ilaa boqol iyo soddon iyo laba qof oo dumarkan ku dhacay ilaa iyo lix qofna ay ku geeriyoodeen aan haddaan xaqiijinaynaa ilaase waxaan waxaan u malaynaynaa ilaa inta kasii badan ay jiraan dad intaas kasii badan oo cudurka aa saameeyey inay jiraan dadka dhexdiisa cudurkana hadda ilaa iyo muddo laba usbuuc waan ahaya marka waana sii faahfaahaya haddana waxaan ku dara waxaan ku guda jirnaa inaan hagaajino arrimo oo maaragtay kahorimaadka xaggiisa waa tahay deegaanada sida gaarka ah uu cudurkan ooga dilaacay ma gudaha magaalada wajeer baa mise waa isla ismaamulkiina guud ahaan qeybo ka tirsan ilaa iyo hadda meesha ugu weyn oo dhibaatada ay ka jirta waxa waaye magaalada wajeer gudaheeda ilaasi shalay iyo maanta haddana waxaan maqlaynaa inaad cudurka aad gaaray tuulooyinka u dhadhow oo middo oo la yidhaahdo la helay inaad dhibka gaaray ayaan maqlaynaa oo iyagadana ay soo na ogeysinayaan inay arkayaan cudur dad oo maaragtay cudurka daacunkas ku dhacay waa tahay waa tahay cudurkii waad sheegtay oo waa uu jiraa baad leedahay marka maxay tahay waxaad ku xaqiijin karto baaritaanada eed samayseen ee tusinayo in cudurkaasi uu yahay mid deegaankaasi ka jiro
waxaa ku yaala isbitaalka weyn oo magaalada wajeer shaybaar oo maaragtay samayni karo ogaani karo inaad cudurka aad yahay daacuun waxaa kaloo sameynaa marka aan qaadan sambalada aan ka qaadno dadka daacuurka cudurka lasoo aad soo rigtay waxaan u gudbinaynaa qaybta cilbaarista wadanka oo la yidhahda camry oo iyakan noo sii xaqiijinayeen wixii annaga aan shaybaarkeena ku aragna sidaa darteed waxa aan hadda la dagaalihayna inaad cudurka daacuun aad yahay waa la xaqiijiyey waa tahay marka maxay tahay tillaabooyinka ilaa iminka aad qaadeen ka maamul ahaan waa kan aad noo sheegayso in tiro badan cudurkaasi ay usoo leedayaan halka kuwo kalena ay u dhinteen
waxyaabaha aan qabanay waxaa u kala baxsan yihiin kuwa oo bulshada dhexdeeda ka dhicahaaya iyo kuwa isbitaalada ka dhicahaaya kuwa isbitaalada ka dhicahaya haddii aan gudagalno waxa waxaan u samaynay qayb oo maaragtay dadka ayaga ah oo cudurka daacuunka isku dhacay loogu daryeelo oo ayaga kaas u ah oo dhakhaatiir ayaga kaligood oo siinayin daaweyn iyo wax walba aan ugu tirigalnay dabcan waad dabcan waad ka karantiil baad u samayseen karantiin lama dhahay laakiin waa goob ayaga gooni ahaan lagu lagu daryeela maxaa yeele dadka inay isku dhex socdaan waa laga wanaagsan yahay qofka waa qof oo shuban biyood oo aad u faro badan leh oo shubanka asaga naftiisa ahna oo jarmiskii ay ku jiraan oo ay faafini karaan waa tahay meel gooni meel gooni ayaan u samaynay ayaga loogu daryeela teeda kalena bulshada gudaheeda wacyigelin fara badan ayaan ku haynaa waxaa kaloo samaynahaynaa ceelashii biyaha laga cabayo kulli kaloolin aan kuridahaynaa si maaragtay ayakana ay dadka ay ugu faafinin musqulihii ayaan ka shaqaynahaynaa waxaa kaloo samaynahaynaa qof allaala qofkii cudurka lasoo aadsoorito oo isbitaalka la keena guryahooda ayaan aanaa qof allaala qofkii ay maaragtay ay contact la yeesheen yaa daawo aan la siinayaa maxaa guryaashoodii ayaa la buufinaya musquulihii wax walba waxaa sidaasa loo la samaynahaya magaalada wajeer waa magaalo inta badan aysan musqulo ka jirin oo waxaan la soconnaa in dadku ay isticmaalaan adeegyo kala duwan sida iyagoo markaas isticmaalaya baaldiyo saxaraduna inta badan qeybaha qaarkood markaad magaalada aad dhex socoto waad dareemi kartaa suura iyo qarmuunka ka soo baxayo marka inta aad idinku dadaaladan samaynaysaan maxaa diidaya in dowladdu ay garato in aad samaysaan in saxaradan inta badan magaalada wajeer ku warwareeganayso inaad banaanka oga saartaan runtii dadka waxaa ku qasbay inay baalad isticmaal magaalada wajeer waxaa waaye biyihii oo dhulka ku jiray ayaa aad usoo kor usoo kor usoo kor ah water tablekamarihay ah sidaa darteed musqulo hoos ugo lama qodi karo siwajka naftiisii waxaad u baahan yahay technology oo maaragtay kuwa dhulka laga isticmaal aan ahayn waa runtaa arinta iida ah waxaa iida lafteeda waxay kamid tahay waxyaabaha oo maaragtay cudurkan
fududaanayo ka faaidaysanaya oo maaragtay alzaag usii faafihaya waa run dowladda waay dadaali haysaa ayay nimankii ku shaqalahay arrinta iida ah ilaa iyo hadda lafteeda shaqaalo badan ay raadinahayaan
waa tahay doctor cabdinuur waxaad sheegtay oo shirkaaga jira aad ku sheegtay inaad xirteen dhammaan hodheelada magaalada wajeer marka bal ka waran saameyn miyaysan ku yeelanaynin kumanaanka noloshoodu halkaasi kasoo saaranayay maxaad oga fikiri weydeen in aad goobahaasi geysaan adeegyo kale oo ka hortag ah waa jirtaa warka asaga ah in aan xirnay goobaha maaragtay cunnada laga cuno oo magaalada gudaheeda ah tan iida aana dan baa nagu khasabtay annaga lafteena jacaylan u yeelnay ma aha waxaa la ogyahay cudurkan daacuunka inaad ku faafa cunno xagga cunnada oo maaragta maaragtay la kulantay saxara ama jarmiska bacteriyaha geysta cudurkan ayaa ku jiro sidaa kaota biyihii ayakana waxawaay waa halaysan yihiin magaalada waa ogsannahay xagga dhaqaalaha inay dad badan ay saameynayso arrintan ilaasi nafta oo la badbaadiyey ayaa ka muhiimsan wax walba waxaa yeelay qofka asaga beecsharada haysanayay asaga naftiisiya naftiisiya halis galaysa cidiisiya heerkiisiya halis galay sida kushilma maalinta ida kaa duntay waxaa ka wanaagsan dadkaaga had badbaadiso isbitaal la seexiyo oo qarash badan aad gashay kasii waran marka sidaa darteed waxaan rajaynaynaa waxaa muddo dheerna ay soconi doonin ilaas inta haddaan arkahayna cudurada dadka maarata cudurka sawirada ay tirmada ay aad ay kor tahay waxaan ugu tala jirnaa inay goobahaas ay xirnaadaan annagana waxaan usoo dejinaynaa sharci dadkii ee ka shaqaynaya goobaha kulli hadda waxay joogaan maalintaan aan kula hadlahaya isbitaalkaa la wada keenay ayakana sawir baaritaan lagu samaynaya saxarada laga qaadaya dhiiga laga qaadaya certificatea la siinaya markii certificate ay helaan meelihii ayakana shin lagu karnayna waxaa lagu samayn doonaa maaragta baaritaan baa lagu samayn doonaa baaritaankaas kadib dadkii shaqaalahi markii certificate la siiyo dib baa loo wada furi doonaa waata ugu dambayntii mis oran kartaa inaad ku filantihiin ka ismaamul ahaan xakamaynta cudurkaas hadda aad sheegaysa ee tirada boqolka dadka kor u dhaafayo iminka soo ridanayo qaligayna ma aha hadda dadka meesha jooga oo shaqaynahaaya waxaa nala jira nimanka imaadeen wasaaradda caafimaadka ee nairobi ilaa iyo maaha reer kenya headcourse waynala joogaan wayna kaalmaynahayaan ilaas annaka martaa ina dowladahaan dad badan oo maarata khibrad leh dhaqaalo wixii waxaan u kala reebanay ma laha waa dadaali haynaa nimankaas kalena oo maaragtay nala shaqeeyeen wayna kaalmaynahayaan